kusoo dhowaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo aan maanta ku soo qaadanayno dowladda yuganda oo magaalada muqdisho u dirtay ciidan gaar oo hawshoodu noqon doonto ilaalinta shaqaalaha qaramada midoobay xafiisyadooda caasimadda soomaaliya ciidamadan oo tiradoodu gaarayso afar boqol iyo toban ayaa qaybtii ugu horraysay ay shalay gaareen muqdisho waxayna noqon doonaan kuwo gaarka ah kuwa midooda afrika ee soomaaliya ka howlgala tegitaanka ciidankan cusub ee muqdisho waxay ku soo beegmaysaa iyadoo dhanka kale ay socdaan dadaalo la doonayo in dib loogu dhiso ciidamadii qaranka ee soomaaliya oo burbur xooggan ku yimid dagaalkii sokeeye kadib barnaamijka waxaa igala qaybgalaya jenaraal maxamed sheekh wasiirka difaaca ee soomaaliya zakariya maxamuud xaaji cabdi siyaasi iyo wasiir hore dowladdii soomaaliya labaduba waxay joogaan muqdisho iyo qareen maxamed cige oo isna jooga magaalada london ee britain balse marka hore aan ku bilowno warbixintan oo inoo soo jeedinayo maxamuud ibraahim cali afhayeenka ciidamada qalabka sida ee yuganda badi ankunda ayaa v o e da u sheegay in hawsha ciidamadooda gaarka ah ay muqdisho ka fulinayaan uu gebi ahaanba gaar ka yahay howlgalka midowda afrika ee amisom ee ka socda soomaaliya
ciidamadan howshoodu waxay tahay inay sugaan amniga shaqaalaha qaramada midoobay iyo xafiisyadooda amisom wax shuqul ah kuma laha waxaana ay yeelan doonaan taliyo sare u gaara oo howshiisu madax bannaan tan kale ciidamadan xeerka ay ku shaqaynayaan kuma xusna inay dagaalamaan keliya waxay ku kooban yihiin ilaalinta iyo difaaca shaqaalaha qaramada midoobey iyo xafiisyadooda waxa uu sheegay ciidamadaasi oo ay tiradoodu afar boqol ka badan tahay toddobaadkan yuganda loogu soo gebagabeeyey tababar gaar ahaan waddamada reer galbeedka ay u fidiyeen afhayeenka ciidamada amisom ee soomaaliya korneel cali xaamuud ayaa isna sharaxaad ka bixiyey sababaha ciidamada yuganda loo xushay waxa weeyaan taasi waxay u dhaxaysaa jimciyadda qumaha ka dhexaysa iyo dowladda uganda arrin u dhexaysa weeyaan si gaara haddii faallo looga baahan yahayna dee iyaga ka hadli doonaa annaku ciidamada amisom ee jooga muqdisho hawshay u joogaan iyuunbay dee fududayn doontaa baan u malaynaynaa haddii la yidhaahdo maxay faa'iido u leeyihiin missionkani wuxuu leeyahay tallaabooyin badan oo wax ka bedeli doona maanta missionku waa mission africana ciidamo africana ururka africana hoos imanaya iyagoo haddana haysta mandate u n koda muddo kadib ciidankani waa ciidan isku bedeli doonaa marka la gaadho halkii la doonayo iyo nidaamka la doonayo muddo kadib ciidan isku bedeli doonaa ciidan u n weeyaan dhammaan tiradoodnaba ha noqdee marka waa tu si gaara arrinkani u fududaynaysa hawlaha maad aragtay ciidamada amisom ay maanta ka qabanayaan afar iyo labaatan kun filno maanta nabadeynta soomaaliya soomaaliya xaaladeeda waan wada ognahay waxa ficnayd afar iyo labaatan kun oo ciidamo soomaaliya inaan gaadhsiino iyagoo sida maanta prioritigaygu uu yahay tababar iyo qalabeyn gaara helaya waxaa korneel xamuud uu dhanka kale beeniyey wararka sheegaya in howlgallada amisom ee ciidamada shisheeye ee la geynayo soomaaliya uu yahay mashruuc dhaqaala doon ah oo aan dani ugu jirin soomaalida mashruuc dhaqaala doona ma noqon karayso oo maanta waddan kasta oo ciidamadani ay ka yimaadeen faa'iidadeeda iyo dhibaatada ay ku leeyihiin yani ciidamada ay iska soo dirayaan waddan kastaba si gaara ayuu u arkayaa miisaaniyadiisa marka uu eego haddii xagga soomaalida laga eegona maanta nabadeynta soomaaliya barnaamij nibna kama dhigan karayo adduunyaduna qiimo uma le maanta si labaatan sannadood oo walbahaara looga saari lahaa ciidamada amisom weli kuma filno baan leenahay barnaamijna marnaba kuma dhowo waa wax maad aragtay naga go-an inaan soomaalida sharaftoodii iyo dowladnimadoodii aan aan soo celino dadaal badan ayaa weli nooga baahan yahay dhanka kale afhayeenka ciidamada uganda badi ankunda ayaa waxa uu sheegay in qorshaha lagu abuurayo ciidan gaar ah oo qaramada midoobay amnigeeda suga dalka soomaaliya loo bandhigay dhammaan wadamada ay ciidamada ka joogaan soomaaliya kadibna ay uganda noqotay wadanka keliya ee dalbatay inay kaalintaasi buuxiso mahadsanid maxamuud ibraahim cali warbixintaasi inoo soo jeedinayey aan dib ugu laabto martida igala qayb galaysa barnaamijka oo kale ah wasiirka difaaca ee soomaaliya jenaraal maxamed sheekh zakariya maxamuud xaaji cabdi iyo qareen maxamed xige aan ku horeyna wasiirka difaaca jenaraal maxamed sheekh wasiir tallaabadan beesha caalamka gaar ahaan qaramada midoobe ciidan ku keensatay muqdisho maxaa loo fasiran karaa idinkoo dhanka kale ku howlan dhismaha ciidamadii qalabka sida ee soomaaliya bismillahi raxmaan iraxiim waa salaamintiin dhammaan martida khadkayga ula jirta iyo inta iga dhegaysanaysa hawadaba runtii ciidamadan soo gaaray maanta muxuu ahaa magaalada muqdisho waxaa lagu magacaabaa muxuu aha u n gardi unit intaas magacaasa lagu magacaabaa mana aha ciidamo oo howlgal amni sugadi u socda laakiin yacni iyadoona tix raacayo u n resolutionkii labaatan iyo kow labaatan iyo afar ayaa u n-ka wuxuu dareemay in baahi loo qabo oo ah badbaadada shaqaalahooda inta muhiimka ah ee magaalada muqdisho waana arrimo horey oo uga soo arkeen wadamada dagaalada ka dhacay sidaas ayay waxay garteen in unit ka kooban afar boqol iyo toban askari oo ka imaanaya wadanka uganda laakiin koofiyadda buluuga wata inay yimaadaan muqdisho waa intaas arrintooda waana howl gaara
zakariya maxamed xaaji cabdi oo muqdisho jooga seed u aragtaa tallaabadaasi ciidamadan cusub loogu keenay muqdisho
bismillahi raxmaan raxiim waa salaamaya wasiirka iyo qareenkaba iyo shacbiga soomaaliyeedana degeysanayo gaafaha adduunka jooga idinkuna waa mahadsantihiin voice america haddaad tihiin waxaan anigu u arkaa ciidamadaani inay yihiin ciidamadii hore u joogay dalka oo aanu ognahay ilaa labadii kun iyo toddobadii inay kusoo bilowdeen oo hadda sideed sano maraya oo run ahaantii markii la miisaamo maxay qabteen iyo maxay dhimeen sida shacbiga soomaaliyeed u arko iyo dad badanba waxay qabteenna aaday u yar tahay waxay dhimeenna ay badan yihiin marka waxaan u arkaa inay tahay islaantii xaabada qaadi weyday hala iisoo badiyo tiriyo kale sida soomaalidu tiraahdo waxa weeye wasiirku waa ogyahay ciidamada badan bada ciidamo badan oo soomaaliya hadda dawladda qortay oo milatary iyo boliisba leh laakiin nasiib darro ciidamadaasi tababarkooda ma fiicna qaabka muxuu ahaa isu dheelatirka oo muxuu ahay gobollada iyo beelaha soomaaliyeed ma ma ma ma ma ma ma haboona waxaasoo dhan waxaa ka daran waxa weeye dhaqaale ma helaan ninkii ajnabiga ahaa oo aan dhulka lahayn kun iyo toddoba boqol kun iyo lix boqol kun iyo shan boqol oo dollar buu ku qaataa isaguna waxaa suurtooda bilaha qaabkooda inuusan waxba helin waan kugu soo laaban doonaa zakariya waan kugu soo laaban doonaa qodobadaas aad ka dhawaajisa iyagoo faahfaahsan ayaan barnaamijka kusoo qaadan doonaa maxamed xige oo jooga magaalada london seed u aragtaa arrintan in ciidamo suga amniga shaqaalaha gargaarka amaba shaqaalaha qaramada midoobe muqdisho la geeyo adiga dhankaaga seed u aragtaa
bismillahi raxmaan raxiim horta waa idin salaamay voice america iyo wasiirka cusub iyo wasiirkii horeba iyo dhammaan ummadda soomaaliyadana dhegeysanaysa haddii aan ka hadlo legally macnaha horta dee wax cusub maaha waana mandateki ka mid tahay in ciidamada la keenayo marba sidii loo doono loo isticmaalo because haddaad akriid mandatekoodii horeba ay ku yimaadeen waxay ahayd inay protection siiyaan meelaha dawladdu leedahay dawladdu markaas ciidan haynin ama meelaha u n ama cid kale oo humanitarian assistance somalia ka geysanaysa iyo ciddi kale laayuya ugu baahdaan inay keenaan marka horta wax cusub maaha waana wax la filayay laakiin dhibaatada waxa weeyaan oo hadda dadka badankoodu de ay aaminsan yihiin waxaan arrintan ciidamadan soo badanaya waxay carqalad ku yihiin ama dib u dhac u keenayaan mar kasta in soomaalidu ay ciidama dawladda soomaalida ay ciidamada ay dhisi lahayd ama sii kobcin lahayd awoodooda iyo iyo tababaradooda iyo inay macnaha laisku hadlayo ciidamada soomaaliyeed bay dib usii dhigaysaa tababarka uu socdaa ciidamada soomaaliyeed waa la wadaa laakiin dhibaatada waxa weeyaan soomaalidii baa weli kala qaybsan waa sidaan hadda filaya ciidamadan hadda la keenay afarta boqol iyo tobanka waxaa loogu talagalay in ilaa puntland la gaadhsiin doono oo meelo badan la gaadhsiin doono oo oo u n tu meeshay joogtaba ay ka shaqayn doonaan marka dhibaatada waxa weeye ciidamada soomaaliyeed hadda xamar laga qoray dee lama geyn karo meelo badan waa la ogyahay lama geyn karo iminka hadda meelahan al-shabaab joogaan ama jubbaland ama ama puntland marka dhibaatadan oo dhan waxay kusoo noqonaysaa is-aamina la-aanta iyo kala qaybsanaanta ummadda soomaaliyeed ilaahay ku ku diray maogtahay dhibaatada inagana haysata taa kusoo noqonaysa aan ku laabto mar kale wasiirka difaaca generaal maxamed sheekh sida laga wada dhawaajinayo waxaa dadka ay hadal hayaan in la helo ciidan soomaaliyeed oo amniga suga wasaaraddiina ma ku jirtaa ku talagal ah in ay hay-adaha ka howlgala magaalada muqdisho iyo kuwa dowladda intaba ay sugi karaan amniga runtii horta waxaan rabaa inaan dhegeystayaasha iyo asxaabta igula jirta khadkaba aan u faahfaahiyo yacni u n guard unitkan isaga ma aha yacni unit oo isaga u n dhan shaqaalaheeda ama xarumaha ilaalinaya ma aha waa specific waxaa loo soo diray yani howl gaara loo soo diray oo ku saabsan eroodka muqdisho gudaheeda xafiiska unsom iyo xafiiska usuwa iyo shaqaalahooda inay la socdaan yani ma aha ciidan dhaqdhaqaaq sameynaya sida aad la socotaan hay-adaha yuusanka ama hay-adaha kala shisheeya waddanka jooga xiriir waxaa naga dhexeeya sugidda amniga waxaa u xilsaaran ciidamada kala duwan ee soomaaliya ayaa u xilsaaran ayagoo gacan ka helaya ciidamada amisom iyo shaqa ciidamo kale oo waxaa jira gaar ayaga u dhadhaqaajiya u n-ka oo soomaali ah marka runtii intaba hawshooda wada wadanayaan unitkan hadda yimidna wuxuu qabanaa hawshaas u garan oo airboortka ku kooban oo ayaga ciidan mobile ma aha waa ciidan meeshaas fadhiya unsom iyo unsuwa airboortkas la joogayo marka tan kale marka haddii aan ka hadalno ciidamada xooga dalka soomaaliyeed anigu aan mas-uulka ka ahay waxay qayb ka yihiin ciidamada kala duwan ee sida bariiska hodsida isluudka oo ayagana ku howlan amniga gudaha marka waxaa jira wada shaqeyn hoose oo guddiye aan ku kulansannahay oo ay nagala qayb qaataan inta badan yani amisomka militariga iyo amisomka boliiska iyo ciidamadeena kale inteena kaleba waana ka shaqeynaa waana sugnaa oo magaalada xaaladeeda runtii way kasoo reynaysaa amni ahaan hay-adaha oo ka howlgalana yani waxaa naga dhexeeya xiriiro fara badan level level waa marka levelka koowaad ayagaa waxay qabaan ciidamo soomaaliyeed oo dhulkii dhaqaajiya levelka ku xiga ciidamada boliiska iyo nabadsuguda qolaa lasii socota haddii ay kasii gudubto loo baahdo in ay ka baxaan magaalada muqdisho ama banaanka ay aadayaan ciidamada military sidaas oo kale gacan looga baahdo ayadana waayo way ka qayb qaataa runtii yani hawsha waa hawl aada u ballaaran ciidamadan cusub ee uganda markay imaanayeen ka sokow qaraarka golaha ammaanka idinka ka dowlad ahaan tala ma laydinka geliya arrintani ha ha tala waana laga geliyey laakiin marka hore dee waad garan kartaa horta soomaaliya ayadana u n kay kamid tahay caalamkay kamid tahay runtii yani joogitaankan amisom joogitaankan hay-adaha u n waxaas oo dhan waa wax maarata yani bilateral u dhacayo oo dowladda soomaaliya waxay ka og tahay marka afar boqol oo qof oo ayaga yani xafiisyadooda yani waxaas wax ay ka bedelaysa maarata yani sidaan u wada shaqeyn jirnin yani ma jiraan mas-uuliyadii ko waxay saaran tahay dhalinyaro soomaaliyeed oo runtii u n ku shaqeeya ayaa amniga shaqaalaha u n-ka gacanta ku haya marka qoladana howl gaar ayaa loo soo diray annakana dowlad ahaan waa la socda zakariya ma ku qanacday sharxaadda uu wasiirka ka bixiyey qaabka ciidamadaani ku yimaadeen iyo hawsha dowladda ee wada ku aadan sugidda amniga horta ugu horeysa wasiirka si fiican baan u aqaanaa sarkaal sare oo ciidamada jamhuuriyadda soomaaliya dowladda soomaaliya oo tababaran oo anaad ugu kalsoonahay weeye laakiin arrintaan ka hadlaynaa waa boliciga dalka waxa weeye siyaasadda horta ciidankaani waa ciidan ajnebi ah marka ugu horeysa ciidamadii hore oo ajnebiga ahaa oo hore u joogayna waxay soo kordhiyeen mahayno waxaan dhib ahayn tuulooyinka iyagii baadiyaha iyagii social fabrica iyagii yani dadka soomaalida ahaa ayay dhex galeen dhibaatooyin badan bay ugeystaan dad bay laayaan afgooya maalin dhaweyd dad baa lagu laaya dhowr laba maalmood oo isku xigtay hadday wax ka shakiyaan dadka o dhan bay xabad ku furaan kow waxay shaqa la-aan ku yihiin oo shaqa la-aan dhigeen muxuu ahaa dhalinyaradii soomaaliyeed oo loo baahnaa in la shaqo geeyo hay-adaha u inta waxaan la socdaa aniga oo hadda xamar jooga gaar ahaan iyo xataa kuwa dalka meelaha kala jooga waxaa waardeeyay dad soomaaliya xoogaa mushahar ay ka qaataan laba boqol saddex boqol oo dollar bay ka qaataan kuwaasi waa mushahar beelahayaan suuqii baa lagu soo daynahayaa ciidamadii soomaalida oo la qoraayo wasiirku madaxda ka yahay waxay arkahayaaniin ciidamo ajnebi ah waa weliba afrikaana oo lacagta ay qaataan yani toban meelood aysan qaadan ciidanka soomaalidu arrintaasi waxay keenaysaa ciidankii aan rabnay inaan dhisno ma dhismahayo marka kuwaana wax aliyo ay soo kordhinayaan male hadda ciidamada amisom taangiyaal bay ku dhex jiraan markay magaalada marayaan ama tuulooyinka tagaan ciidan lugahoo socdo oo ma arkaysid muxuu ahaa ciidamada dadka la dagaalama ama amniga sugaa waa ciidamada soomaalida oo lugtaa wey kuwaas baa loo baahan yahay in xuquuqdooda muxuu ahaa la sugo waxaad moodaa in dawladdu ay tahay ay u badan tahay dhinaca fiirinta ajnebiga iyo ku-tiirsanaanta ajnebiga iyo kalsoo kalsoonida ay ku qabto muxuu ahaa shisheeyaha intay ku qabi lahayd ama kalsoonida soomaalida dhisi lahayd halkaa weeye problemku marka waxaa muxuu ahaa ciidamadii loyal ma noqon hayaan ama ama daacadu ma noqon hayaan dawladdii ama shaqaday hayan dawladu noqon mahay noqon mahayaan daacad marka problemkaas oo ah problem siyaasi ah waa mushkilad siyaasadeed iyo madax banaan ayaa looga baahan yahay dawladda inay ka wada hadlaan wasiirkuna hordhigo golaha wasaarada iyo muxuu ahay madaxda dalka waxaad weli nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a barnaamijkuna waa faaqidaada toddobaadka qareen maxamed xige wasiirka iyo zakariya labadaba waad maqlaysay doodooda meesha ay ku salaysan tahay markaad eegto xilligan haatan la joogo soomaaliya marka laga hadlayo dhismaha tiirarka dawliga waxaa ka mid a amniga in muhiimad la siiyo maadaama dalku uu dagaal kusoo jiray intaasi marka adigu fikir ahaan maxaad qabtaa aad is leedahay soomaaliya xaaladan ay ku jirto way kaga bixi kartaa marka laga hadlayo dhinaca amniga
haddaan wax yar ka daba qaato maaragtay sakariya intan ugu dambeyso hadda lahaa ee ahayd ciidamadan amisom wax badan ma soo kordhinin horta taasi de runtii run ahaan ma ahan wax saxa because waan ognahay haddii aan halkii hore joogi lahayn oon ciidamada keeni lahayn jugjug meeshaada joogi ma soomaalida waxaan lahayd halkii unbaa word lord kale iyo ay soo bixi lahayn oo madal kaleo iyaguna wax kale ku dagaalamaya kuwa diin ku dagaalama kuwa qabiil ku dagaalama halkii baan joogi lahayn maanta waxooga ah markii dawladdan hadda ay dhalatay ee ciidamadan iyona la soo xoojiyey waxaad moodaa in iftiin yar usoo baxay ummadda soomaaliyeed al-shabaab lasii riixayo lasii fogeynayo ama kaariha ku jiraan ama ama ha socdaane laakiin kolley ciidamadii ummadayay caawinayaan inagu laakiin waxaa inaga dhiman oo ilaa haddaanan fahmi laanahay inagu inaan is-organise garayno soomaaliya maahan xamar iyo inta u dhow keliya soomaaliya way ballaaran tahay wayna weyn tahay maandiidyada amisomna waxaa kamid ahaa oo in xoog ay saarto reconciliation dadka in dib loo heshiisiiyo gobolba gobolka u dhow in la maaragtay lala heshiisiiyo dadku inay isfurmaan isku furmaan oo is aaminaan iyagu because dadkii way kala way kala wada aamin baxsan yihiin ad ogtiin hadda waxaa baydhabo ka socda waxaa ka socda maaragtay puntland galmudug baa halkan taagan dadka in horta soomaalida laysku furo oo lais heshiisiiyo oo laysku soo dhaweeyo oo lais aamino taas ayaa muhiima institutionska xamar laga dhisay waa wa wa wa waa dhab wayna fiican tahay dawladduna sii xoojisay sii ballaadhiso iyadoo la kaashanaysa amisom iyo u n ta intaba oo welina dhinaca maaragtay garsoorka in la xoojiyo oo garsoorka inuu madax banaanaado oo qabiilka iyo garsoorka garsoorka madaxa banaan ee dawladda ka socday ka xoog bato qabiilada iyo odayada iyo wordlordyada maaragtay weli ku shaqaynaya fikradda ah haddii lanaga xidho wiilaan dhalna anagu waan soo daynayna ama xoogaan kusoo daynana ma lacagaan kusoo daynana ama saan doonaan kusoo daynay taasaan iyaan odhan lahana moogta waad mahadsan tahay wasiirka aan dib ugu laabto generaal maxamed sheekh waxaa laga dhawaajinayaa in weli is-aamin darro ay jirto oo ay adag tahay in la helo ciidan soomaaliyeed oo hab qaran ku howlgala caqabadaasi ma ku hortaalla amaba ma sharaxi kartaa in caqabadaasi ay jirto in kale in taasi ay dhibaato idinku tahay inaad dhistaan ciidan qaran oo soomaaliya leedahay oo gobol kasta oo soomaaliya ka tirsan ka howlgeli kara
runtii horta waa jirtaa caqabada oo wax la basiri kara ma aha laakiin maalinba meel bay soo maraysay waxaa hadda siyaasada wasaaradda ka mid ah in waxyaalaha ugu horeeya ay wax ka qabato ay noqoto isdhexgalka integrationka waxa kan la yidhahdo oo runtii dad badan oo soomaalina ayna weydiinayaan dadka oo gacanta naga siiya dhinaca ciidamada taakuleentuna ayagana ayna weydiinayaan yani si ciidan qaran oo soomaal yani khudbadii waan u dedinay laakiin wax habeen in meel lagu gaari kara ma aha waa dareeri karta degmada la xoreed degmadaas dadkiibaa meel iskugu urursada ayagu ciidanka noqonaya marka deeana waxa aan haya maanta wiilasheena intaas wa awoodbeena noqoto laakiin wasaarad ahaan waxaanu qorshaysan inaan tababarid aan sameyno dhas aan sameyno saraabiisha hadda kadib qaadanaya aan kasoo qaadano gobolada kala duwan aan kasoo qaadano saynta ciidanka ay qodob kaloo meesha ku jiro waaye saynti loo helay waxaa ayada loo baahanaa in la helo tirikoob saxa runtii tirikoob saxna caqabado badan ayaa ayaa ayaa horyaala oo lama heli karo marka inta aan tirikoob sax a la helinna waxa una horyaala waxa waaye in sarkaalka sare iyo askarigii ay isku mushaar qaataan marka waa arrin kolley yani runtii aada iyo aada dareen badan ee nagu hayso oo xalkeeda inaan ka gaadhana aan rajaynayno laakiin wax habeen imaalin ku imaanaya ma aha waana og waana aaminsannahay marka ciidamada shisheeye imaanaya mushaarka fiican ayagana ay qaadanaya waa dad isku habaysan runtii annaka iskuma habaysanin waddan labaatan saddex sano soo burburay ayaan nahay rag yani ciidankii aqoontiisa way liidataa waa maleeshiyaad waa runtii waan ciidanka xoogga dalka soomaaliya waa maleeshiyaadkay ka imaadeen wiilasheeni wey oo ka yimaadeen magaalooyinka laakiin siyaasad ahaan wasaaraddu waxay hadda rabtaa inay u gudubto tayeyntooda oo waa bilaabnay runtii qolooyinka ugu horeeyey ilaa iyo laba horin oo runtii dowlada in laga soo kala qaado ayaa hadda tababaro gaara u socda oo la dhihi karo waa ciidan soomaaliyeed marka wakti dhow waxaan rajeynaynaa marka in aan awood u yeelano inaan ka bedelno muqdisho aan u bedelno matalan gaalkacyo aan ka bedelno baydhabo aan usoo bedelno kismaayo yani runtii waa un arrimo laakiin ku xiran dhaqaalaha oo markasta dawladda ay u awoodo inay ciidanka ay siiso waa ciidan ama amni waa dhaqaale runtii waa dhaqaale darona way jirtaa
zakariya maxamuud xaaji cabdi waxaad sheegtay in muhiim ay tahay in la helo ciidan soomaaliyeed oo waxaad muujinaysaa inaad kasoo horjeedo ciidamada shisheeye ee waddanka howlgalaya haddana waddanka waxaa taalla baahi ah in laga kaalmeeyo dhinaca amniga oo sida laga dhawaajinayo dhibaata ayaa jirta oo ah soomaalidii weli is-aamin darro ayaa dhexdooda taalla dhaqaale darro ayaa jirta oo dowladda maalin keliya kuma samayn karto ciidan wax walba qaban kara marka taasisoo kuma muuqato in weli loo baahan yahay in beesha caalamka gaar ahaan dalalka africa ay kaalin ka qaataan inay soomaaliya ka caawiyaan sidii nabadeeda ay usugi lahayd firi ciidamada waa la iska caawiyaa laakiin waa ciidamo advisora iyo tababaro tababarayaal annagaba waagii ruushku nala joogay waa naloo soo diri jiray laakiin ciidan ajnabiya inuu ciidaada joogo waxa weeye structureka ciidamada adduunka waa la yaqaanaa ninka ugandayska ahi ka qaadan mahayo muxuu ahaa wasiirka iyaga difaaca iyo taliyaha iyaga ciidamada amar ka qaadan mahayo kambadu ka qaadanaya kambalana halkaan waxa ka socda shaqo kuma haylaan mana taqaan laba dawladood aan derisnahay oo conflict of interest naga dhexeeya ciidamadooda wadanka joogaan probleemyo badan bay abuuraan beelahay dhex galaan waa isku diraan ciidamo hubbay uqaybiyaan qaar bay qaxiyaan qaar baa caruurtoodii muxuaha tuulooyinka hadda muxuaha ciidamada etoobiya soo galeen caraad iyo gaajo u dhinteen waxa weeye arrintii ciga sheegayana anuu kuma raacsan sababto waxa weeye gaalkacayo garoowe boosaaso hargeysa soomaali baa degan kuwa xamar degan bayna lamid yihiin amisomna ma joogto nabad ma dejin nabad baana ka jirtaa waxa weeye waxaan anagu iska dhaadhicinay iyo mashaariic muxuu ahaay dawladaha ajnabiga iyo dana gaara ay leeyihiin maadaama meeshaan caasimadii tahay oo muhim tahay inaysan degin nala dhex galo waxa weeye lama hayo meel ciidan ajnabi inta dal dawlad u dhisay uu ka tegey waxaanu haynaa ciraaq baanu haynaa problem ka taagan waa ujeedaa nin afar iyo toban sano saddex iyo toban sano muxuu aha hadda waa kuwa ka baxaya afghanistan afartan dawladood baa joogtay annaga kun iyo sagaal boqol iyo sagaashan iyo labadii bishii december baa afartan kun oo ciidanay dalka soo galeen waa afartan dawladooda oo weliba dawlado super power ah oo maraykanka hogaaminayo disasterka ay ka tageen waad ogeydeen toban sano aynagu qaadatay shan iyo toban sano aynagu qaadatay inaan wax isku soo amaamulno oo dadkii soomaaliyeed isu yimaadaan kuwaanina taa iyo mid ka daran bay muxuu ahaa keenaya wadamadoodiibaa waxaa ka socda civil warro labaatan sano soddon sano l r nimanka la yihahdo uganda ka dagaalamaya noorka may hadday dejinayaan kuwaa dejiyaan waxa weeye annaga dawlad hadda dhalatay ma ahin konton iyo shan sana aan dawlad nahay wasiirka hadda leenka ku jiraa wuxuu ahaa sarkaal sare oo ciidamada soomaaliya khibradeedii baan leenahay carage baa loo bahan yahay waxaa loo baahan yahay keliya go-aan siyaasadeed in aan qaadano oo ah dadka iyaga horta inaan tixgelino ciidamada iyada inaan xerayno muxuu ahay la abaabulo ayakaa ku filan soomaalina ogow soomaali soomaali baa iska dhicin karta cid kale oo ka dhicin kartaa ma jirto soomaali soomaali baa isdhex gelin kartaa oo integration ku samayn kartaa ninkaan ismaba afgaranaynaba ninka ajnabiga taangiga ku jira halkaa mar ayo wey weliba dadka soomaaliyeed markay arkaan madaxdoodii oo ajnabi ka xigo aeroboorkoodii oo ajnabi muxuu ahaa taagan yahay oo loo diidahayo aniga maalin dhawa salaadii jimcaa lai diiday muxuaa masaajidka aeroboort ku yaalla inaan galo askari ugandes ii diiday yani waa garanaysaa aaminaadii dawladda la aaminayay oo shacbigu aaminaya baa maqnaanaysa haddaan shacbigu dawladda aaminina dawlada ma jirayso waa in shacbigu dawladda aaminaa wuxuu ku aamini karaa in dawladda u muuqato dawlad soomaaliyeed dadka soomaaliyeed tixgelinaysa muxuaha dhalinyarada soomaaliyeed shaqo geynaysa tababaraysa not inay iyagu kuwo muxuaha ushaqeynayo inta hadda inta la ceyriyo kuwo kale la keeno marka waxa weeye arrintaan arrimo aada u tira badan weeye oo dhibaatooyin ah effectigeeduna waa soconaysaa sideed sane hadda marahayaan waa ogtihiin waxay soo kordhiyeenna ma hayno xamar iyo dalka intay ciidamada ajnabiga ka joogaan waa meelaha ugu ammaan daran weya dalka meelaha aan ajnabigu jooginna ammaan bay leeyihin kasoo qaad muxuu ahayd puntland kasoo qaad somaliland kasoo qaad muxuu ahayd galmudug accident hal mar dhacaho qof la dilo ama qof la afduubo meel walba adduunka waa ka jiraa laakiin dhibtan joogtada ah waxaa problemka ugu weyn waxa weeye dawladdii oo aan loo arag inay dawlad soomaaliyeed oo dadkii soomaaliyeed tixgelinaysa ay tahay dawlad abdisabaaba iyo nairobi iyo haddii aan la kuran yahay meesha la yidhaahdo kambala muxuu ahaay to ciidamada jooga awaamir laga soo bixinahayo oo ciidamo ajnabi ahayiin oonaan saf garanayno aan muskudiin ahayn adeer waxa weeye arrintaasi anigu meeshay ku dhammaanayso waa aqaanaa meeshay ku dhammaatay kun iyo sagaal boqol sagaashan iyo labadii ilaa sagaashan iyo afartii disasterkii ay nooga tageen ciidamada ajnabiga ah taasoo kale a iman doonta haddaana anigu la wareegin hawsha aan leenahay waad mahadsan tahay cige oo jooga london
wax yar baan haddana ka daba qaadan lahaa mar labaa dal sakariye waxaan doonaya inaan u yar soco sakariye somaliland iyo puntland iyo nabadi way ka jirtaa dee somalilandna way ka jirtaa ilaa ninety one kii puntlandna ilaa ninety eight ki intii la sameeyey ila intii ka horreysana xitaa ma jirin wardlordismkan iyo wixii xamar ka dhacaya dhibaatadu waxay taallay waa xamar iyo agaarkeeda dhibaatada markaa markii laga fikiray maadaama muqdishona tahay caasimadii wadanka ay madaxii tahay waxa weeyaan oo soomaaliya o dhan u degi weyday daraaddeed oo soomaaliya o dhan ay dawladnimo dib ugu soo noqon weyday because xamar baa degi weyday baa ciidamadan loo keenay ciidamadan la keenay waad ogeyd xamar ma deganayn ilaa ninety one kii markii dagaalku bilowday ilaa two thousand hadda eleven waxaan ujeedaa in twelveki mar waxaan ujeedaa in tankii markii al-shabaab meesha laga riixay elevenkii haddana laga saaray xamar iyo gaarkeeda iminka iyay ugu soo dhowdahay rajadu dawladda aad eeda badan saaraysidna waxa waa dawlad curdina waa cusub tahay luga ay ku istaagto fiican ma leh ciidan ma haysato fiican waa ciidamadeedu waa maleeshiyaad siduu wasiirku sheegayay hob waaweyn iyo waxay maratay logistic xitaa ay ku dagaalamaan oo fiican ma haystaan anu waxaan leeyahay aan ka faa'idaysano nimankan waa la keenay waa stulate hadda waxba kama qaban kartin aan ka faa'idaysano oo marka iyagu marka la waayaba horta wax al-shabaab iyo wax dagaalamaya iyo wax maaragtay dawladiidaba markaa waa iska tegi doonaan laakiin taas waxa ka muhiimsan anuu xoog saaraya mar kasta inay soomaalidu heshiiso oy soomaalidu dhulkaas degani heshiiso oy nabad dhaliyaan somaliland iyo puntland sida nabad looga dhaliyay ee dadka u heshiiyeen ee dadka u dhisteen dawladaha iyo munishibiyada iyo boliiska iyo cashuur qaadista sida dhulkaasba looga sameeyey waa ina dadkana ka fikiraan oo meel kasta oo al-shabaab laga saaro waa in dadka meesha degani iyagu dhistaan oo loo ogolaado inay xor noqdaan inay dhistaan askariga kaashuurta uleya macalimiinta dawladda iyo amisomna ku taageeraan inagu haddaan iscaawino unba wax qabsan karnaa laakiin ciidamadan hadda hadda in aan inagu ku kacdo horreed ciidamo kale waxay tiradgaranaysaa moogtay dad aanan jahaban hayn meel ay socdaan la garanayn waxay doonayaan aynan la fahmaynin moogtay way naga bixi doonaan markaan inagu legeyna ku istaagno aan ka shaqayno inaan lugeyna ku istaagno oon dawladdana taageerno waad mahadsantaha generaal maxamed sheekh mar kale zakariya hadallada uu ka dhawaajiyey waxaa ka mid ah in ciidamada shisheeye waddanka jooga ay marka qaarkood tacdiyo ku dhaqaaqaan tacdiyadaasina maahan kuwo lagu eedeynayo keliya ciidamada shisheeye xitaa ciidamada dowladda ee marka qaarkood lagu sheegaa in goobaha laga xoreeyo kooxda al-shabaab oo kale ay dhibaatooyin ka dhacaan marka haatan waxaa socda howlgallo ka dhan al-shabaab oo qeybo badan oo dalka ayaa dhowaan ka saarteen kooxda al-shabaab maleeshiyaadkooda marka ma jiraa qorshe aada ugu talagasheen oo ah in meel walba oo dawladdu iyo ciidamada amisom ay qabsadaan in la sugo amnigeeda kadibna loo sameeyo nidaam ah in aysan fawdo iyo dhibaato kale ka dhicin al-shabaab ka bixitaankeeda kadib runtii ha waxaa jira maarata yani markii aan ku heshiinay in howlgalkaas la qaado waxay ahayd maarata december la qorsheynayo runtii yani waajibaadka waa la kala qaatay yani waajibka koowaad ee la dagaalanka iyo xoreynta degmooyinka ee ku jira maladiidka waxaa iskale yani ciidamada soomaaliyeed oo gacan ka helaya ciidanka hooda dalka soomaaliyeed oo gacan ka helaya amisom markii ay xoreeyaan degmadaas ama goobtaas ayaa waxa ay gacanta ku haynayaan ay shaqaynayaan ilaa muddo laba toddobaad ah kadib waxaa hawsha la wareegaya koox uu hogaaminayo yani wasiir wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ay hogaaminayso iyo wasaaradda amniga oo ah yani inay ina ina inay sugiyaan yani muxuu ahaa hawlihii bulshada sida buliiska muxuu ahaa garsoorka xabsiyada isbitaalada iskuullada markaas fabricationkaas waa xasilinta barnaamijka xasilintana waa dadka ina u yaalayaa midka xoraantana waa ina u yaalaa marka way isku xiran yihiin marka runtii waa si yani in waktiga waxaadan adiga gacanta ku haynin oo hay-ad kale ajnabi ah oo maaragtay gacan laga sugaayo ama dowlad kale waxood ah gacan laga sugaayo adiga ama gacanta ku haynin oo ballanqaad inta badan ah ayaa ayaa runtiina hor yaala oo hadda waxaa dhacay yani tusaale ahaan yani meelaha qaarkood markaa xoreyna kadib ilaa yoomina haada haddana ciidankii xooga iyo iyo ciidankii muxuu ahaa amisonka ayaa weli gacanta ku haya waad mahadsan tahay aan ku laabto zakariya maxamuud xaaji cabdiwisna magaalada muqdisho muqdisho jooga zakariya xaaladan lagu jiro oo soomaaliya ay dagaalo kasoo kabanayso dalkii oo burbur uu ka jiro kala qaybsanaan ay jirto adigu haddaad ahaan lahayd ninka ugu sareeya wadanka ha noqoto jaangoynta siyaasadda difaaca iyo arrimaha siyaasaddaba maxaad qaadi lahayd tallaabooyin oo is leedahay soomaaliya amnigeed waa lagu sugi karaa fil walaal horta waxa weeye anigu waxaan tusaalooyin run ah oo on the ground ah baan idiin sheegay oo dhulka ka jira anigu ma qabo horta qabiilada soomaalidu inay kala fiican yihiin oo qolana ay muxuu ahaan ammaankii magaciisiga sugi karto qolana ay fawdo iska tahay ma qabo taas waxa weeye southka sababta u degi laayahay waa faragelinta shisheeye weeye walaalkay wuxuu ilowsan yahay muxuu ahaa cige muqdishow iyo muxuu ahaa south oo nabada oo maxaakiimtii nabad ka dhigtay oo dawladdii soomaaliya markaas joogtay baydhabo kumeel gaarka ahayd iyo maxaakiimta wadahadal u socdaan in konton kun oo ciidan oo ethoobiyan ay dalka soo galeen taasuu ilowsan yahay dhibaatadii maalintaas dhacdayna ilaa hadda midana hayso weeye iyagii baa hadda lasoo badinaya anugu waxaan leeyahay yani argumentigaygu waxa weeye ama hadalkaygu waxa weeye aan ku doodahaya war dawladda soomaaliyeed gacanta ha loo geliyo awoodda iyo madax banaanida dalka soomaaliyeed iyadu gacanta ha ku qabsato united nationsku wadankan ugandana male kenyana male ugan ethoopiana male conflict of interest baa jira shacbiga iyaga hadda sida loogu gelahayo meesha la yidhaahdo nairobi waad ogtihiin dawladuhu siyaasaday leeyihiin danay leeyihiin wax iska socdaa ma jiraan dan baa jirta dantii waxay keentay in faragelin xoog leh southka lagu sameeyo waayo waa meesha dalka ugu muhiimsan waa meesha caasimadda ku taallo waa meesha populationka degan yahay in la kala qaybiyo in rub laisugu dhiibo in laisku diro muxuu ahay to inaan muxuu ahaa dawladdii awoodeedii oo dhan ay ajnabi la wareegaan anigu muddaan leeyahay waxa weye dawladdu awoodeeda hala soo noqoto dawladdu hala negotiate garayso ama hala wadahadal hala yeelato u n-ta inay lacagta tan ciidda ka badan oo ciidamadan muxuu ahaa lagu korinayo in soomaalida la siiyo ciidamada soomaalidu ninka askariga ugandhayska ama ethoobiyaanka ama muxuu ahaa amisomi wuxuu qaataa shan ciidan oo soomaaliya shan askari oo soomaaliya qaadan kara si fiicanna ushaqayn lahaa midda kale oo runta ah oo iyaduna reality ah oo xaqiiqa ah waxa weeye soomaali soomaali baa iska dhicin karta soomaali ajnabi kama dhicin karo soomaali arrintaa waa in la ogaadaa waxaan qabaa dhib weyn oo weyn oo weyn inay soo kordhinayeen marka dambena laleeyahay mashruuci waa fushilmay laysaga baxayo sidii sagaashan iyo afartiiba dhacdayba cige maxaad kusoo gabagaban lahayd zakariya waan ku raacsanahay intaa dambe hadda ku daray uu leeyahay maaragtay dawladda waa arrin siyaasadeed waa inay kala hadashaa amisom iyo u n ta in ciidamada soomaaliyeed la dhiso oo la xoojiyo laakiin waxaan anu aaminsanahay weli ciidamada soomaaliyeed oo la dhiso saan kuu sheegay soomaaliya way kala qaybsan tahay way kala maqan tahay weli heshiis maaha dhexdeeda marka hadda aan ka faa'idaysano ciidamadan afkaankee la keenay aan ka faa'idaysana intaan isticmaali karna inaan lagu jabiyo dadka nabadiida ee dowladnimada soomaaliya diidan marka dadkaas marka la jabiyo kabacdi markaa wixii kale bolosi iyo dadkan inay waddan ka tagaan iyo waa laga wada hadlaya soomaalidu wax dhibaatadeed waxa weeyaan cid cid kama adkaanayso dagaalna maaha waa maanta o dhan ganaf ha laysku haya ganaf ganaf oon meelan la gaarin mogta marka waxa weeyaan waa wareer waxa fiican in qolo inta laga adkaado xal bay ahaan lahayd haddii qolun laga adkaado al-shabaab inta laga adkaado meesha maarata laga saaro wax dagaalamayaba markaas waxaa la odhan lahaa wadankii hadda nabad nabadiisi waa la sugay haddii nabadii la sugay markaa halaga hadlo sidii ciidamadan ajnabiga layskaga saari lahaa ciidamo soomaaliyeed oo loo dhan yahay wadankao dhan u dhan yahay la dhisi lahaa oo la aaminayo o lais aaminayo maogtahay saasaan kusoo gabagabayn lahaa waa mahadsan tahay generaal maxamed sheekh wasiirka difaaca ee soomaaliya maxaad kusoo gabagabaynaysaa waa mahadsan ciida iyo saaxiibka zakariya runtii zakariya waxaan ka qaadanaya runtii in strategic reviewda dawladda uu ku aadanaado in yani dawladda soomaaliyeed awood badan la siiyo runtii arrintaas muddana waa laga soo shaqeynaya xukuumadihii ugu horeeyey haddana waa waxna hor yaalaya laakiin wax si sahlan ka imaanaya maaha laakiin tabadas waa ka qabanayna waana ku bujiray laakiin hadda yani yani maalin bay aan tusayna adduunka inaan mahay maarata yani dad hanan karaa farigii loo keeno dad hanan karaa maarata yani tababarka la siiyo dad qaadan karaa talada la siiyo marka runtii yani adeegyada badan aa jirta ha ku shaqeeyeen ciidankeena iyo maamulkiisa iyo habka maareynta xub iyo ka-faa'iidaysiga dowladaha asxaabta ee orodka daacadda ku ah inay wax naga dhisaan waa mahadsantahay zakariya maxaad kusoo gabagabaynaysaa waa nimankii kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii noo diiday inaan ciidan dhisano waa nimankii dowladda soomaaliya markaa jirtay markay ka quusatay raashiya u tagto u gashay cabdirashiid cali samarka uu soo saxeexay haddana sidaasay qabaan waxa weeye shacbiga soomaaliyeed in la gumeeyo oo loo gumeeyo dowladaha deriskay rabaan waxay qabaaniin haddii alla kuu run yahay muxuu aha etoobiya kenya inayna maamusho waxaan aaminsanahay hadda inaan dalka dowladda iyo shacbiga soomaaliyeed midna faraha uusan ugu jirin ay iska maamushaan ciidamo ajnebiyihi waxaan aaminsanahay inta ciidamada ajnebiga ah oo cadowga ah dalka ay joogaan in uusan degaynin dalku waxaan aaminsanahay shacbiga soomaaliyeed dowladda soomaaliya wuxuu ku aamini karaa in dowladda soomaaliya ay la wareegto xilkeeda iyo hawsheeda oo wiilashan dhallinyarada ah oo qoryaha sitoo shaqa la-aantaha inta la ururiyo kulligood ciidan laga dhigo wixii dowladnimada soomaaliyeed diidanna lagula dagaalamo anugu taasaan qabaa annagu aanu dhisano ciidamadayada annagu aanu dowladnimadayada soo ceshanayo madax banaanadayada sovereign ba hadda maahan ma madax banaanin waad marka mahadsan halkaa weeye meesha loo baahan yahay
waad mahadsan tahay intaasi waxaa inoogu dhan barnaamijkeeni faaqidaada toddobaadka oo ay marti inoogu haayeen jenaraal maxamed sheekh wasiirka difaaca ee soomaaliya zakariya maxamuud xaaji cabdi siyaasi iyo wasiir hore dowladdii soomaaliya iyo qareen maxamed xige waxaa idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo